بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan rajaynaynaa biidn illaahi tacaala caawa inuu inoo joogsado bal inta xagaagu baxaya ama bilahan xagaaga si ay caadadeenu ahaan jirtay kutubta habeenkii iyo kuwa subaxdiiba xalayna markaa kolley waxaan ku soo jirnay inuu inoo socday salaada lagu tukado labadan xaram waa maka xaramkeeda iyo madiine xaramkeedu fadliga uu leeyahay aada u badan bal taas ba axaadiisii ku tacalluqsanayd kolley weli axaadiisii a ku tacalluqsanaa way noo dambaysaa biidn illaahi tacaala ka xalay masaal yaroo kooban oo yar sheegnay ayaa jiray bal horta intaan masaa-ishaas yar eegin ama labada masaleen markii hore xalay yar sheegayaan lahaa bal casharka dambaan wax ka yar raacin doonaa sanadadii ugu dambeeyey mid isaga waa ma kii inoogu dambeeyan ku joogsanay waan ka hadale adigu uu kuba sugnaa naafic can ibraahim bni cabdillahi bni macbad can ibni cabaas ana imra'atan ishtakat shakwa macnaa xadiidkaas ibraahim bni cabdillaahi ibni macbad ibni cabaas ibni cabdilmuطalib baa warinayo taabiciya naaficna waa taabicun marka waxaa sanadkan muslim inoogu sugan ibnu cabaas inuu kaba wariyey ibnu cabaasna uu ka warinayo qisadan iyo dee bal matalan haweenooda qisadeeda xadiidkan adigu ka raacsan uma almu'miniin maymuuna bint alxaaris oo ibnu cabaas ba habaryartii ahayd waana sida muslim halkan kuba sugan waxaanan sheegnay aimada sida daara qudni iyo rag adigu leh oo kaloo xufaadii ahaa inay iyagu raajax yeelaanba ibnu cabaas xadiidka inuu sanadkiisa ka maqan yahay oo aanay taasi sugnayn anma laga raajaxsan yahay arrintu ay tahay ibraahim bni cabdillahi bni macbad inuu warinayo oo uu qisadan iyo xadiidka maymuuno isagu iyadoon ibnu cabaas uba dhaxayn laakiin muslim raximah llahu tacaala siuu isagu wado ee riwaayadaa kalena kama qarsoone ay kuba timi waayo waxay eegeen duruq kala duwan oo uu ka maqnaa ibnu cabaas oo xadiidka laguba wariyey muslim taasna kamay qarsoonayn kollay ficilkiisani waxa weeye isagoo labada dariiq ba tasxiixinaya dariiqa ibraahim bni cabdillahi bni macbad can maymuuna iyo dariiqan waasidada uu kuba sugan yahe uu hayo si kastoo la yidhaahana matiga xadiidku waa saxiixe waa intan iskhilaaf sanadka xaggii ruwaadda dhacday oo ragga nuqaada barhkood ay raajax yeeleen ibnu cabaas inuu aanu xadiidkan halkan kaba maqan yahay oo ay ziyaadadiisani aanay ansaxayn laba siyaadiya taasi waa mid arrin kalena way jirtaayo in iyadana imaam nawowi raximah llahu tacaala sharaxa kusoo qaaday oo ragga nuqaadaasa daaraqudniya ay kalaam ka keeneen waxa weeye xadiidkii imika xadiidka wixii xadiidka maymuuno ka horeeya waa xadiidkii ibnu cumar duruq baan aragnay uu lahaa duruqdaas mar cubaydullaahi baa naafic can ibni cumar warinayay waxaa kaloon aragnay iyaduna muuse aljuhani oo naafic isaguna kaba warinaya dariiq kalaa jirayo ayuub inuu naafic kaba warinayo can ibni cumar bal duruqdaas baa jirtay markaa daaraquni oo kaleo kollay kitaab atatabuc iyo dee isleh kitaabkan muslim iyo uu kuba tatabucay oo axaadiidu dee qayba inuu soo aragnay inuu kana soo hadalay oo uu kalaam ka yar keenay uu jiray inta badan iskhilaaf asaniida dhacay oo waxyaalahaasi hauga badnaadeen be ayaa halkanna wuxuu leeyahay xadiidkani ayuub marka ay tahay can naafic xaggiisa maxfuudka ma aha riwaayada muslimna waa tan inooguba sugan ayuub waxa weeyaan oo wuxuu leeyahay duruqdan lagu wariyo xadiidka lays iyo ibnu jurayj iyobaa khilaafsan oo xadiidka waxay kaba wariyeen naafic can ibraahim bni cabdillahi bni macbad can maymuune laakiin naafic can ibni cumar kumay warin oo dariiqa ayuub maxfuud maaha ayuu isaguna bal taasba kuba tegay kollay muslimna waa kan ee rag kaloo ku raacay baa jirto isaguna dariiqan waa tasxiixinaya oo waana imaam nawowi kollaytuu ishaarayay maka halkan labada riwaayaba inay iyadna saxayiinsan muslim falay laakiin qolooyin baa iyaguna kalaam le bal taasi waa xagga asaanida wax ku tacalluqsan labada masale xalayto aynu nidhi bal markan baan yar raacin doonaa kollayna waan soo koobayaaye idi waxa weeye imaam nawowi raximah llahu tacaala oo halkan isagu yidhi fadligan labadan xaram ay leeyihiin ee salaada bal matalan masjidka rasuulka ilaahay lagu tukaday kun salaadood ka fadli badan tahay ee ka xaramkuna uu kaba sii badan yahay kuma khaas aha faradkii uun inta badan masaajida dee lagu camiri jira jamaacada lahaa kuma khaas aha ee farad iyo nafli dhammaantiiba fadligaas uu leeyahay taas buu isagu kuba tegay waxaana uu ka soo naqliyay daxaawi oo yihi faradkuu khaas kuba yahay laakiin wuxuu leeyahay axaadiisan imaka oon kala qaadin arrinta ay ku sugan tahay salaada lagu tukada dee salaadna idlaaqeeda kii sunna ah iyo kii faradkiiba ay kuba dhacaysaa way khilaafsan yahay qowlkiisaasi ama hadalkiisaasi waa khilaafsan yahay si uu keenayo bal taas buu isagu hadalkan yidhi anati aan lahaa kollay sheekhan calaa-ina risaalo ama waa mas'alo kaba cabiray xaggaba marka la eego in cumuum salaadihii ay wada caam yeelaysay inay qeybtee tay buu leeyahay oon lahaa gaarna u madbaceeye rasaa- majmuuca kitaab uu leeyahay oo rasaa-il uu leeyahay lagu uriyeyna iyadna qayb ka mid ay tahy waa risaalo kooban oo uu masaladan uu kagaba hadlay tadciifkiiyo taa uu kagaba hadlay bal hadalkan imaam nawowi buu raximahu llahu tacaala soo qaaday halkan laakiin wuxuu soo naqliyay dhowr naqliya oo kale oo imaam nawowi oo kitaabkan un kuba sugan oo baabu istixbaabi salaati naafila fi lbeyt waa baab aynu soo maray in salaada sunnaa bal matalan dee ay aqalka lagu tukada ay sunno tahay oo in halkaa lagu tukada ay ka fadli badantahay masjidkii axaadiistaasna waxaa kaa mid aha xadiidkii taraawiixda rasuulka ilaahay lahaa ma salaaddii uu rabadan tukaday ee uu lahaa aqaladiina ku tukaday masjidkiisana waa joogay kuwaas yabuu soo qaaday oo isagoon markaa halkaa tafsiil gelin ayaa wuxuu soo reebaa un salaadihii sunnayaasha ee jamaacada loo jideeyey sida dee matalan ciiddii iyo istisqihii iyo bal matalan taas kusuufkii iyo bal wixii laba midka ahaa iyo salaadii taraawiixda bal dee qowlkooda raajix oo ah in jamaaco lagu tukada halkan inay ka fadli badanta iyadoo ifraad lagu tukaday culimada ifraad dooratayna way jiraan xataa shaaficiyi ay kaba mid yihiin bal matalan kuwaas iyo taxiyatulmasjidka oo dee meel kale aan lagu samaynahayn iyo labada ragcadood dawaafka umuurahaasuu soo reebay wixii aan intaa ahayn aqalkoo lagu tukadaa fadli badan taasna hadalkiisa uu yahay iyadoo kol hadduu taxi dee soo reebayo labadii ragcadood ee dawaafka ama labadii xaram hala joogo ama meelihii kale inay ka fadli badan tahay bal nuqul saasuu soo naqliyo laba meelood oo sharaxa muslima waxaa kaluu soo naqliyey iyadna sharxulmuhadab aqwaal uu leeyahay markaasaa waxaa khulaasadiisu ahayd sheekha naqligiisi hadalladaa kalena waxay keenayaan in dee la fadilo aqaladii oo lagu tukado laga fadilo xataa labada masjid sunnihii laguba tukanayay hadalkiisa halkana tanuu keenaya naqligu in idiraab kuba suganya ama hadaladiisan laakiin dee sida axaadiisu ay keenayso ay kaba mid tahay kuwa aan kitaabka kuba soo maro kaan tilmaamay ah uu kaba mid yahay iyadoo rasuulka ilaahay la weydiiyey xadiidka saxaabi cabdillahi bni sacd laydhaa uu warinayo shamaa'ilka tirmidi kollay dhowr su-aalood bay ahaydee su-aalaha qaybi sunanta way ku sugan tahay laakiin tani shamaa'ilkun bay kuba sugan tahay kuwana kutubkanun bay kuba sugan yahay dhowr su-aalood oo istiraacsanna ayaa waxaa ka mid ahayd salaada sunaa ma iyadoo guriga lagu tukadaa fadli badan mise masjidka oo rasuulka ilaahay ku yidhi soo ma aragtid gurigaygu inta uu jiro masjidka inuu aada ugu dhow yahay anigoo gurigayga ku tukadaan ka jeclahay waana masjidkiisii anigoo ku tukada halkan waana masjidkiisii buu kaba hadlayay bal umuuro kalena uu soo noqliyo wada nusuus ahaydoo markaa taas waxay axaadiisu keenayaan in halkan la kala qaado salaadan fadligan badan ee ladee waa faradkiie salaadii sunno ahayd walow dee haddii lagu tukado fadligaa badan ay leedahay haddana arrintii ay ahayd in masa aqaladoo lagu tukada ay ka fadli badantay iyadoo masjidkii lagu tukado lagama soo reebayo labada xaram lagama soo reebayo fadliga waayo rasuulka ilaahay markuu axaadiisan sheegayo dee masjidkiisu joogay wuxuu kaba hadlayay kumuu soo reebin isaguna halkaasuu kuba tukanayay sheekhana hadalkiisu waa inoo horreeyey markaa kitaabuusalaad waa inoo horreeyey iyadoo dee axaadiista uu kaba hadlay markaa bal waxa ay tahay inay raajax tahay in dee sunaa faradka xukumkani uu yahay salaadaha sunayaasha guryahoo lagu tukadaa inay fadli badan tahayba masaajidda in lagu tukada labada xaramna aan laga soo reebin taasi iyadu masalayd arrin kalena sheekhu halkan uu dhigtay oo wuxuu ihi fadiiladani waxay khaas ku tahay rasuulki ilaahay waqtigiisii intii masjidka ahayd kolley xujada halkaasna waa cibaaradan ishaaradan haadihi oo dee ishaaradan shay maxsuusa wax la arkayo muuqdaa lagu ishaaraa wixii markaa maxsuuska ahaana dee masjidkiisii buu ahaa inta kale waa wax mar dambe iba yimi inay khaas kuba too taasi fadligu uu aada u koobnaanayo dadka badankooduna aanay taasi makansanayn maanta zaxmadan jirta iyo ay noqonayso dee inaanay fadligaaba helin san imaka imaamku uu soo dhigtay ama nawoy bal taas buu ihi waana taa uu lahaa ruuxa musalligii markuu halkaa taga ha ku dadaalo inuu meeshaa kuba tukado bal masaladaas waxa weeye in waxaan xalayna sheegay cabdiya moxamed salim tatimada uu adduaga ku leeyahay kolley inuu soo naqliyo hadalka nawowi uu soo naqliyana inuu imaam nawowi kaba laabmay xagga naqlinta waxaa od moodeysay si waxaanu halkan mawqifkane waxaa laga soo naqliyey nawowi inuu sharxu muslim saa ku yidhi bay cibaaradiisahay dee waana kana uu yidhi waa wax jira laakiin isagaa wuxuu raaciyaa hadalka nawowi uu ka laabmay kitaabkiisa majmuuc baanu kaga laabmay oo uu ku tegayo in fadli dee masjidkii rasuulkii ilaahay ziyaadadana xukumkii un ay leedahay inkastoo la waasiciyana waa masjidkiisii baa la odhanaya wax kale lama odhanayo bal markaa ay fadligaa leedahay bal markaa taasi ee kolley ta kaloo xaraj weyn baa kuba sugan fadligii baa cidhiiryamaya kolley culimada kalena kolley ibnu taymiya kalaam bay leeyihin oo wuxuu leeyihiba selafkii cid kamid oo saa tidhi maba arko bacd almutaakhiriin unba hadalka yidhi oo laga yaaba inuu nawowi ulaba jeedo laakiin nawowina hadday bal imay oo kalley imay suurto gelin dee inaan majmuuc u laabno waana u laabmi kartaan bal waa baxsin kartaan insha allahu tacaala hadday arrintaas inuu majmuuc kaba laabmi ay jirto dee khilaafka meesha uu kaba baxaya hadalkiina weyne meeshii uu kaba baxaya ahayd intaas buu ku kooban yahay waxa ay tahay masjidkii rasuulka bay imakala tahay waa taa masjidkii la leeyahay inkastoo la waasiciyana masjidkiisii unbuu noqonayaa taas weeye waxaana jirto bacd alculamaa sida samhudiyo nin aynu habeen dhaweyd soo naqlinayno lahaa kitaab rasuul madiine uu kagaba waramo wafa alwafa biakhbaari dar mustafa samhudigaas oo kale iyo isagoo ishaaradan wuxuu kaba dhigay haadihi in tacyiinku aanu ahayn makaankan in la cayinayo oo markaa intii kale laga soocaye faa'iidada haadihi ay keenaysa ay tahay ee masjidkii masaajid kaleba madiine way jireen waqtigiisii way jireen barhkoodna waa ku tukaday bal isagaaba aasaasay sida qubo oo kale masjidkan buu wuxuu saarayaa masaajidii kale ee dhici karta barhkoodba loo nisbeynaya ama uu kuba tukaday madiine kuba taalay ayay meesha ka saaraysaa fadligaa markaa ma laha waxa fadligaali masjidkan weeye marka haddii taa la yidhaaho arrintan halkan hadalkan keentay ee tan isaaraysay maba imanayso loo lasoo naqliyay cumar bn khadaab markii ugu horreeyey uu kordhiyey xagga qibladana uu ka kordhiyey imaamkii iyo safkii horena wuu ka baxsanaaba markaa masjidkii intii waktigii hore ahayd de haddii ay iyaguna halkaasi ku tukanayeen ay kuba tukanayaan waxay noqon lahayd xaal hadduusan yahay in meel laga fadli badan yahay oo fadli badan lahayn ay kuba tukanayeen arrinkuna taa may ahayn waxay soo naqliyaan inuu arkay dadkii saxaabada qaar oo iskaba ilaalinayo halkii hore ilaashanayo markaasay hadal ka soo naqliyaan wuhi haddii xataa ilaa dulxulayfa la fidiyo masjidkii rasuulka unbuu noqonaya waa markaa hadal bilaabmay ama yar tasaa-ul bilaabmay wakti horey taasi noqonaysa hadday arrintaasi noo sugnaato bal waxaan leenahay iyaduna dee masjidkiisii xukumkii masjidkuu leeya masjidulxaraam ba hadalkaa lagama keenino inkastoo la durkiyo waa tan dawaafka kuba ansaxayo inay dawaafka waxaa u shardiya masjid dhexdii in la dawaafo masjidka dhexdiisa masjidka meel ka baxsan dawaafka kuma ansaxo mar kastoo la waasiciyana dawaafkii waa ballaarhanayaayo waa arrin aan khilaaf cidi kaba keenin waqtiyadii hore la waasiciyay intii tawsicadaasi socoto o dhan markaa kanna waa lamidu uno de waxa ay tahay un masjidkii rasuulka ilahi inta lagu magacaabayo ta allahuma hadal baa iman kara waqtigeenan dee banaan baa iyadoo xataa masjidku banaaye meelo saaxa masjidku leeya dadku iskaba sii fadhiistaan oo dad badan ay halkaa fadhiistaan masjidkiina way ka baxsan tahay oo masjidkii waa saaxadii masjidkaa la odhanaya taasoo kale fadligii miyay gelaysaa bal haddii zaxmadu ay badnaato ay xidhiidhaan waaba la odhan laakiin haddaanay taasi jirin oo kale maxaa kalaamkeedu noqonaya oo kale inay waa iyada hadal kama taagno masaajidii kale madiine iyo guryaheedii iyo fadligan asal ahaan ma laha khilaafka ma ka jira ee ah in xarabka oo dhan ba fadligan iyo salaadaha badan fadligeedu uu gaadhsiisan yahayna madiine asal ahaan maba jirto waa masjidka un fadligan waxaa leh dadkaasi maxaa xukunkoodu noqonaya waa masale iyaduba dee kolley waxyaalaba sooba laba kordhay oo dee nadar iyo ma la haleeshin kara mise lama haleeshin karo xukmulmasjid ma la siin kara waa umuuro dee mala u yar baahan baxi dheer iyo umuura isagaba baahan ee laakiin bal masalada labaadna kollay taa weeye arrin kale ii yar harhsan oo kollay baabka inoogu iman doonta biidn illahi tacaala baabun laa tushaddu الrixaalu ilaa ilى halaaثati masaajida rixaashii looma xidhxidhanayo oo looma safrayo saddex masaajid un mooyaane waa iyadoo laisleeya halkaa kusoo cibaadayso oo fadligeeda iyo ajrigeeda la doonayo saddex masjid un mooye meel kale waxa weeye looma safro ooma xidhxidho waana waa xadiidka inoo soo socda laftiga xadiidkana horeynu qeyb usoo aragnay balna wi halkaa hore u sharaxiisa soo horreysiistee xdثnي cمر بن ناqل وزهyر بن حرب جميعا عن بن عyynة qال عمر xdثnا سفyان عن الزهري عن سعيد عن أbي هريرةa yبلغ bه النبي صلى الله عليه وسلم isagoo rasuulka ilaahay kor yeelaya gaadhsiinaya ayaa muxuu yihi rasuulka ilaahay ba markaa yihi waye laa تushd looma xidhxidhanayo الرحاal الرحاal جمع رحل weeye o aslka hore waa surjiga wixii qaabilayay waa geelka horihiisa ayuu noqonaya ka faraska surjiyo bay dhahaan dee wax la fuulana isagaa u badnaayo markaa la safrayo la adeegsado macnuhuna waxa weeyaanuun looma safrayo safar looma gelayo ilaa ilaa halaaثati masaajida saddex masjidun mooyaane meel kale in rixaal loo xidhxidho oo loo safro loo xamaam qaataa dee waa imaka laftigu waa nahfi laakiin macnihiisu waa nahyi bal nafyi nahyi ahaan uu kagaba sii xeel dheeriyay nafku halkan oo macnaha taasi wax dee jaa-isa wax banaan ma aha in halkaa saddexdaa masaajiduna meel kale loo xamaan qaato oo loo xidhxidho oo loo safro masjidi haadaa masjidkaygan waa masjidkii madiine ku yaalay wa masjid alxaraami iyo masjidka alxaraam waa dee maka waa bimacna lmuxaram weeye isaga xurmada lahaa weeyaane saydkiisa iyo wixii sidee umuuraha aynu soo maray ashaartiisi masjidkaa isagoo xaramka iyo wa masjid alaqsa meesha adigu masjidkaa isagu durugsan labadan si imaka ismi dambeba ama labadan san baa laba kitaabkeena dhacday ama nusqadan dee muslimsan baa riwaayadiisa dhacday masjid alxaraami wa masjid alaqsa waxaana ay tahay min idaafati almawsuufi ilaa sifati waayo asalku muxuu ahaa almasjid alxaraam iyo almasjid alaqsa buu asalku ahaa macnaa ka horena mawsuufkii weeye ka dambena waa sifadii ama nactigiisii masjidkii isagoo xurmada lahaa ama masjidkii aada u durugsanaa ee aada u fogaa halkanse waa laysu idaafeeyo min idaafati almawsuufi ilaa sifatihi markaa qolooyinka nuxaadee reer kufa iyaga agtooda ishkaal ma jiro waa shay jaa-isay kaba dhigaane laakiin qolooyinkii nuxaadee reer basre meelaha sidan oo dhan waxay qadaraan waxbay qadaraan oo dee suuradan baanay iyagu sideeda u badnayn oo markaa maxay iyaga arrintoodu noqon wa masjid markaa wa masjid almakan ama albeyt alxaraam beytkaa xaraamkaa masjidkiisii iyo wamasjid almakan alaqsa oo iyagoo kaba dhig bal taas bay laakiin muhimku waa shaygaa dee nuxadii reer kuufaba ay baneeyeen kalaamka carbeed ba kuwa soo noqnoqdeen saddexdaa meeloodun mooyaane meel kale oo ay tahay in loo safro taasi dee wax sharcan jaa-isa ma haddaan cibaarada raaco weliba xadiidka duruqdiisaan iska dhamaysanaynaa وxdثna هو أbو بكر بن أbي شhيبة قال xdثna cبدالأعلى عن معmر عن الزهري بhdا الإسناaد غayر أنه qال وxuu uhi زهري waa intii ka dambeysay عن سعيد عن أbي هريرة unba kaba dambeeya غayر أنه qاaل تشhد الرحاaل oo laadi ay meesha ka maqan tahay waa riwaayadan معmر iبن راشhid زهري uu ka wariyay tii horena سفyان iبن عyeyna زهري kaba warinaya la ay la socotay تشhد waxaa loo xidhxidhaa alاab الرحاaل رحاaلoo loo سفرaa إلى ثaلاثة مساaجiد سddex مسجدoode ah سddexaas inoo مagacaaban وxdثnا هاrون بن سعيد الأيلي قال xdثnا بن وهب قال xdثnي عبدالحميد بن جعفر أن عمران بن أbي أنس xdثه qolooyinkana waa kitaabka xaggiisa hore waynu kusoo araaragnay أن سلمان الأغر xdثه سلمان الأغrna waa ti aynu cشhaرkii horeba inooguba sugnaa أنه سمع أbا هريرة يخبر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل إنما يسافر waxa loo سفرaa إلى ثaلاثة مساaجد سddex مساaجد baa loo سفرaa masjid alkacbati kacbada masjidkeeda wa masjidii iyo masjidkayga iyo wa masjidi eliyaa waa meesha eliya la yidhaah waa baytulmaqdis magacyadiisii uun ay masjidkeeda oo dee eliya kollay luqaad kalena waaba halkan sooba naqlinaya oo eliya iyo iyadoo la yidhaahba ilya ilya oo nun ham aan la madin weeye madka laga gooyo iyo iyadoo ilyaa laba yidhaaho oo ya-da hore la gooyo bal intuba waa luqaad jire tan baa ugu fasaaxo badan buu idhaha magacyo badan oo kalena waa leeyahay xaafid ibnu xajar iyo ay tiriyaan oo dee bayt ulmaqdis iyo bayt ulmuqadas iyo marka orsalim ama orshalimsan imaka orshilimo ay yidhaahaan waa magac hore qadiima oo kale iyo bal magacyo kollay ilaa labaataneeya way soo ururi soo arooriyaan barhkoodna way kaba badiyaan oo magacyo uu leeyahay in masjidka halkaas kuba yaala alaqsana waxay u yidhaaheen bay barhkood yidhaahaan sida dee zamaqshari iyo marka loo eego masjid ka dambeeyeyba waqtigaa ma jirin dee maka iyo madiinayna aad buu ugaba fogaa oo laysa waraa'ahu masjid san baa masjidkii fogaa ama fogaanta badnaa loo yidhi saddexa masaajid ba ay tahay ta loo safrayo horta mid weeyaano xadiidka waxaa inooguba sugan saddexda masjid fadiilada ay leedaho dee waa masaajido ambiya ay dhiseenba horena fadligeeda waan usoo maray laba ka kalena isaguna xataa salaadiisu tadciif badan baa uga soo aroorayanu masjidka rasuulka gaadhsiisnaan baa ma kala barhkii haba noqdo waa adugu masaajida ambiya ay dhiseen masaajida ambiya ayadoo fadliga weyn ayay leeyihiin waxaa kaloo inoogu sugan dee inay bannaan tahay ruuxu inuu waddankiisa ka tago uu u safro si ugu soo cibaadaysta iyaga bal ay dee laistarqiibiyeyna waana fadliga ay leedahayba taas bal taasba weeye xagga markaa cibaaradan imaka xadiidka aan hayno laa tushadu الrixaalu ila ilى ثalaaثaةi masaajida mustasnaa minugii uu xadfan yahay oo meesha waa ka maqan yahay rixaal looma xidhxidho oon saddexdaa masjid ahayn ee mustasnaa minuguna waa istitaanay mufaraqa yidhaahaan oo kol kol markuu saas oo kale yahay acmal axwaal bay qadaraan camal axwaalna halkan waxaa la arkaa dee inay yar fogaato oo bal masalan waxay noqonaysaa inaan macnaha caamka aan qadarloon yidhaahno laa tushadu الrixaalu ilaa makaanin min alamkina dee ilaa makaanin wey waa aya makaanin kaana ila ilaa ثalaaثati masaajida oo looma safrayo looma xamaam qaadanayo looma safrayo meel meelaha kaba mid ah oon saddexdaa masjid ahayn taasi waa kolley mustataaminuga markaan shay caama aan kaba dhigno waa tukeenaye laakiin waatanoo dalab cilmi baa loo safraa sharcigoo bal tarkiib weyne uba yimid tijaara loo safraa bal ruuxu nusaho iyo inuu iska shirshir baabo iyo dalxiisnimo looma diidayo waa loo safraaba in kolle bal matalan umuuro kale silo raxaam iyo ziyaare iyo waxyaalo kala duwan baa loo safraa sharcigiina agtiisii kuma banaan marka taas oo kale dee macno imakaan halkan qadarayno ma aha oo taasoo dee waxyaalaha kale o dhan baa wada xidhmaya lama qadarayo arrinka bal matalan markaa markan wax khaasa in la qadaro weeye shaygii khaaskaan qadaraynayna ee wuxuu noqonayaaba wixii ugu ansabsanaa masaajidanee ku habboonaa ugu dhowaa in laba qadaro taas buu noqonayaa bal dee alfiyada alfaada qaarkoodna matiga xadiidkaabay taasi laba socotay marka iyada taa haddaan idhaahno muxuu noqon ba waa laa tushadu الrixaalu ilaa masjidin min almasaajidi markaa wey masjid masaajida kaba mida iyadoo ajri la doonayo iyadoo laisleeyahay lagu soo cibaadeysto fadli ba halkaa laga heli la leeyahay ama makaan dee ilaa hadihi الثalaaثa wey saddexan masaajidun mooye meel kale oo masaajidii kaba mida waayo oo dee loo safrayo si loogu soo cibaadeysto ajri lagama doonayo taasi ma jirto masaajidii kale way isdhiman tahay fadligiina way leedahay waana taan hore usoo sheegnay nadarba inaanu ku guntamayn haddaad masaajida un mooye masjid kale aad tidhaaho kaasaan ku cibaadaysanaya kii kaleba cibaadadii uu kuu noqonaya kuwii kalena way kaaga filaanayaan adugu kiiba tegina kii kugu dhowaa ad ka tagto ad ku cibaadaysato nadarkaagii waa kuba xasilaya bal taas baa ay tahay iyada marka haddii saa la qadaro de hadduu ruuxu silo raxim u socdo dalab cilmi u socdo tijaaro u socdo ziyaaro cid kale uuba socdo xadiidku marka horeba muu shamlin oo manci uguma sugnee waa amkino le fadligeeda la rajaynayo oo la eegayo fadli gaara lahoo loo safrayo saddexda ahaynemaba jirto taas baa markaa macnuu noqonaya suyuudi baa kitaabkiisa zahru ruba waa sharaxa nasaa-i uu ku leeyahay waana kolley kutubtan lixda aba uu wada sharxay sharaxyo la wada madbaceeyey way iska kooban yihiin oo dee hadduu dhammaantoodba sharax dheer sharxayo waktigiisu ma wada gaadheen sharaxyo kooban oo dhammaantoodba xataa dee muslimkiisa adiibaaj waa madbacaysay oo tawshiixa bukhaari waa madbacaysay oo kuwan kalena mirqaatu sacuud iyo qut lmuqtadi tirmidi iyo abi daawud iyo sahrurubana waa nasaa-iyo sawkaasi waaba kaba badnaa kuwa kale oo dee nasaa-igii berihii hore mashhuurka ahaa ee socday sharaxiisa iyo sharaxa xaashiyada sindiba matniga la wada madbacaysnaan jiray isaga iyo ibnu maaja labada uu ku leeyahay waabay ka badnaayeen kuwa kale shuhuradooda kaas baa wuxuu kasoo naqliyaa taqiyudiin sumkin isagoo lafdigan taxliilinaya laysa fi lardi buqcatun lahaa fadlun lidaatiha macnaa dhulka kuma sugno buqco fadli gaara iyadu daata ahaan u leh oo dee keeno fadligaasi in iyadii loo safro iyadoo fadligaa la rajaynayo hayru lbilaadi halaata oo macnaa waa dhulkii kuma sugno buqco daata ahaan maha cid joogta iyo cid degan maha ee waa daatadeeda fadli gaara u lahoo loo safro in fadligaa bal lasoo helo oo fadligaa la rajaynayo oon saddexdan ahayn markaa maxay keeni bilaadii kale iyo dee markaas de siyaaro iyo umuur kale iyo jihaad iyo cilmi iyo waa loogu tegaya maha daatadeeda laakiin beledkaa daata ahaantiisuna ama buqacdaa daata ahaanteed iyo fadligeedoo la rajaynayo markaa safarkaasi ma soo gelayo waxaana jirtay kolley masalo in malaa qarnigii sideedaad madaxiisii dee hadal badan iyo dood badan iyo munaadaro badan keentay dadka qaarkoodna dhibi ay kaba soo gaadhay waxay de waa masaladaasi shaddu rixaali ilaa ziyaarati qabrihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qabrigiisii oo ruuxu bilaad kale uu ka tegaya dee waa isagoo u safro horta iyadoo dee masjidkiisii loo safro xadiidkii buu inooguba sugan yahay ruuxaan safar gelayno rasuulka ilaahay salaamaya waa min afdal ilacmaal taasna qurbo waa kii rasuulka ilaahay sheegayba ruuxa yimaado ee salaama in naftii lagu soo celinayo oo uu salaamtii kaba qaadayo waa fadli weyno dee halkaasuu lagaba helayo oo kale ee masalada waxayd waa shadu rixaal ruuxii in loo safro safar loo galo iyadoo qaradkuu yahay ziyaaro walow arrintu si loo kala qaadaa masjidkii iyo ziyaaradii ay adag tahay oo dee dadkaa tegaya kolley masjidkiina way ku tukanayaan rasuulka ilaahiyna way salaamayaan oo kolley way islaazimayaan oo dee ma jirto ruux intuu dhul kale ka tegay odhanaya un anugu rasuulka ilahi waa salaamaya masjidkiisa ma gelayo kumana tukanaya masjidkay ku horeeyaan oo la salaamayo kolley arrintu yar waxyaaluun baa keenay o malaa weyneeyeen taasi waxay keentay dee kolley waxaa loo nisbeeyaana arrintan sheikhu islaam taqiyudiin ibnu taymiya walow aanu ziyaarada sideeda u diidanayn laakiin shadu rixaal liziyaara taasa uu manceeyey waxay keentayna in ruduud badan laguba radiyo de waxaa kaba mida dadkii iyagu mualafna qoray ilaa maanta madbuuca sheekhan aan wax ka soo naqlinaya taqiyudiin subki kitaab buu leeyahay shifa shifaa siqaam liziyaarati khayr اlanaam oo radintiisay ahayd masaladu taas bay ahaydba waayo way kala weynaayeen lakiin hagaag bay isu soo gaadheen walow dee in badanna ay geeri ahaan dhowr iyo labaatan kale kala dambeeyeen waxay keentay haddana dee qolooyin kale inay subki ay radiyaan saxaafida shahiir ahaayo ibnu cabdilhaadi la odhanayay kitaabkiisna waa madbuuco asarim lmubki fi raddi cala subki isaguna waa wuxuu ku radeeyey de mala qolooyin kale iyaguna dee markaa u nusraynayay waxa weya taqiyudiin waa laba taqiyudiin taqiyudiin ibnu taymiya oo kale hadalka way keena kale waxaan filayana beryadihii dambe waxyaalihii dee markii dambe si u looga faa'iidaystay xadhiga uu kuba galay inay ahayd bal arrinku kolley waa masalo malaa yar umuuro ay keeneen oy qadarkeedii kaba weyneeyeene dee kolkollain hadallada ibnu taymiya kitaabkiisa majmuuca iyo kuba sugan iyo waxyaalo haddii bal matalan kol aanay dee intaa shiddadaas iyo arrintaa aanay keenaynbe bal waxaa leeyahy waa masalo in kale xaafidna xajariyana way ishaaraan qolooyin kale waxaa leeyahy dahabi baa raximah llahu tacaala xadiidkan maruu qabanaya dahabina waa dadkii aada u jeclaa ibnu taymiya asxaabtiisiina ahaa de waana ninka xaafidkeena qadka imaamka ah de bal matalan de laguna tiriyo in waxa weya sheikhulislaam de waa asxaabtiisi iyo xisbigiis iyo taa laguma tiriyo ayaa wuxuu soo qaadaa masalada kitaabkiisa kalley caawa mal casharku iska koobanya de wuxumaan diyar ishaaraya kitaabkiisan siyar aclaam nubala waa kitaab aada u qayima waa taraajim laakiin taraajimaha dhexdooda cilmi badan baa socda masaa'il oo niqaasho iyo aqwaalo iyo waxyaalo fara badan baa aada u socda oo kolley faa'ida badan leh in waa imankan weyne yaziid ibnu haarun ee rijaasha lixda ah kaba mid ee kitaabka inagu soo noqnoqda ee cilmi iyo camalba imaamka kuba aha yaziid ibnu haarun markuu tarjamadiisa dhigayo hadiyo goor markuu tarjamo dhamaynaya axaadiisii uu dariiqa ku wariyeyna uu raaciyaa ragga waaweyn markaa taraajimtooda ayuu xadiidka isagoo dee sanad ahaan ku wariyey buu muxuu soo qaadaa bal hadalkiisu maan soo yarkoobaya masalada waa taan le wax ka weyn baa la siiyey arrintuna waa taas oo kale wax dee la kala fakin kara maaha imaka qabrigii ruuxii dee ma jiro ruuxu qabri un baan leey uqasaya masjidkii ku tukanayn ruux masaajidkii rasuulka ilaahay baan uqasaya loo rs aanay qalbiga ugu jirin rasuulka ilahay aad siyaaratiidna ma jiro taasna mama jirto waa arrin kolley ruuxii dee taas bal wuxuu leeyahay marka uu xadiidka soo qaado ayaa wuxuu idhaa cibaaradiisii waana idin tilmaamay tarjamada waana mujaladka sagaalaad dabcadii dee markii hore shan iyo labaatanka ahayd xataa saddexa mujalad haddii lagu korriyeyna arqaamtii ismay bedelin dabcadkan lakiin dhowr iyo toban kun bay isbedeleysaa taasna ninku waa yaziid ibnu haarun tarjamadiisa yaziid ibnu haarun taas oo dee misqaari atbaac axmed iyo dee dabaqaas atbaac taabiciintii ah ayaa muxuu idhaa معناه لا تشد الرحال إلى مسجد ابتغاء الأجر سوى المساجد الثلاثة فإن الله فضل خاصة معنى حديث وحوي رحال وكان أرنكي أن شيء إن قدرنا وح خاصة هل كان كوهبون ولو مصفرية مسجد مساجد كبمدة يدو أجر لدون يو للي أجر ما كسوه ليس والمساجد دا صدح دا أهين وهي فضل خاصة إليه مركا وحو لها مسألة يرد كل السوق الأصينية فمن قال لم يدخل في النهي شد الرحل إلى زيارة قبر النبي أولي وقف مع ظاهر النص عند إيضا تري حديث كالنهي يسا ما سوقري سوى كبح سنتاي يضو الروح أصفره قبر النبي زيارتي أما ولي سيوصو كعبر ولي زيارتي نصك كمتشره lafdiga nasku wuxuu keenaya ayuu raacay daahirkii naska oo naskuna wuxuu leeyahay taasuu keenaya macnihiisuya amarkii wuxuu leeyahay dee arinkan amarkan iyo nahyiganna masaajidun buu khaas ku yahay bay arrintu tahay laakiin wuxuu yihi ciddii tidhi qiyaasun awla oo maxay ah dee kol haddii biqaacda dhulka halkii ugu fadliga badnayd ee masaajida ahayd e masaajida axabu ila allah wa afdaluha biqaacdi waxa weeyaan arin nahyigu uu kuma soo arooray meeshii kaste aan la fadliba ahayn sida qubuur alambiya wasaalixiin nahyigii iyagaa kaga xaqlo waa min baabi awley noqonaysa waa qiyaas bay markaa ciddii kale taa tidhina muxuu yidhi iyada markaa wuu raaciyey oo wuxuu leeyahay nahyigii iyadaa kaga mudan waa bal ciddii iyadu macnaha iyo qiyaas eegtay lakiin wuxuu idhahaa ama man saara ilaa ziyaarati qabri faadilin min gayri shadi raxlin faqurbat bilijmaaci bilaa taradudin buu leeyahay ruux faadila ziyaarada qabrigii ruuxa u socda iyadoo sida dee qubuurtaas oo kale iyadoo arrintu aanay ahayn shaduraxli iyada taasi waa qurbo bilijmaac oo aduu shacbiyaba aduu waxla gooni noqday si waxay ziyaarada qubuurtaba ay diidayeen oo nahyigun baa soo gaadhay nasriguma soo gaadhin bu dha bal waa hadal dee a ulaabi kartaan walow kala dhammaantii aan wada aqriyay bal waxaan leeyahy waa masalo kolley in waxaa kaloon idin yar tilmaami lahaa kitaabkan aan sheegaya cadiya maxamed salim dhowr masalo meeshan kaga hadlaba suuratuljinnun waana almasaajida lilahi markuu qabanayo kolley adwaalbayaanna dabacaadkii sagaalka ahaana mujaladka sagaalaad buu ahaa dabcaadkan daaru fikriya sideeda ay kaba dhigeen mujaladka sideedaad buu noqonaya de haddii dabca laga yareeyay ay tahayna ruuxu suuratuljin un weeye markaa uu qabanayo waana almasaajida ayuu dhowr masalo muhima kaba hadlaayo masalada waxaa kaba mid a afartanka salaadood xadiidkeedii ay soo aroortay dee ninka masjidkii rasuulka ilaahay kuba tukada waa sideed cisho in baraa min anifaaq iyo baraa min alkufriya loo qorayo xadiidkaas iyo bal kalaamkii waxaa kaloo ka hadlaa bal iyaduna kolley xadiid taas oo ninka afartan cisho dee isagu aanay takbiiri dhaafin ama takbiirat lxraam dhaafin inuu isaguna waa afartan masaajidka rasuulka kuma khaasaa bal xadiidkii kuma soo aroortay isagana inuu nifaaq bara-adii waxa loo qorayo bal haddii dee sufuuftan ka baxsan masjidka oo kale isdixaam markuu yimaado sida masjidka nabowga masaladan sheegayay taasuu kaba hadla masaladan siyaarada shaduraxli iyo waxyaalo iyo bal hadala dhiidhi umuuro iyo isagoo yar talkhalisnayo isla khilaafku shakli baa buu noqonaya isagu taas uu kagaba hadlaaba bal kolleyna xagga taksiiska inuu hadalkaa imaam nawiye imaka taa iyada aan sheegnay umuuraha waa adigu masaa'il buu israaciyaa markuu halkaa geenayo waana dee uslub yaroo dabacsan oo sahlan oo kolley mufiidaan leeyahay bal waa eegi doontaan hadalku ila yar dheeraaday in yar baa igu hadhay cibaaradan ah masjid alkacba kacbada masjidkeeda bacd alculamaa ba halkan waxaabay yidhaaheen waxay keenaysaa fadligan badan ee xaramku leeyahay ee boqol kun oo salaadood salaadu ay tahay ee laftigeedna masjidkii kacbada ayaa la yidhi waa masjidkaa kacbada ku hareereysan un in ka baxsani ma jirto waana masale had iyo goor dadka xujaajta ah ama cidda la socoto kuma timaado waayo waxaad arkaysaa dee masaajidda magaalada ee lagu tukanayo maka a'imadooda dadka had iyo goor waxay ku wacdiyaan xaramka oo dhan ba dee fadli leh marka taasi waxay ku keentaa in badan oo dadkeena horta ah raqbadoodu markaa aad xaj gudatid mooye raqbadii khayr uu yaraaday inay yidhaahaanbo de masjidkan iyo kaasiba oo isku fadliga iska fadhiistaan guryihii halkaasuu ka sheekeeyaan ama dabalkaa shaaha karinayona ay ag fadhiyaan ay leeyihin de kaba boqolkii kun oo salaadood waan ka helaya waa arrin keenta kollay dadkii ku keenaysaa aad muddo tathbiit iyo wahsi badan ninkii aan khayr lahayn dee khayr raqbo badan ulahayn oo intaas waayo marka imaamyadiina had iyo goor ay kaba maqlaan marka laftigan waa loo dariishaday lakin laftigan horta wuxuu lamid yahay axaadiii aan soo haynay almasjid alxaram ayuu laba mid yahay waana masalo marka la eego shaaficiyada agtooda oo kale yax waa maka oo dhan bay iyagu yidhaahaa markood baaba nawowi wuxuu tasxiix xaramka o dhan oo sidaa uu la leeyahay ayuu taxsiliya lakin horta bal waxaa jirta in laftigan almasjid alxaram qur-aanka waa kan inoogu soo noqnoqday axaadiia bal haddii aan dayno wariyudiin alciraaqi ba kitaabkiisa darxu tasriib ba wuxuu yidhaahaaba afar isticmaal buu leeyahay oo macaanida qur-aanka u yimaado oo laga yaabaa in laga badin karo adigu bal dee ilaa dhowr iyo toban goorna almasjid alxaraam qur-aankii waa kuba yimi mar waa iyadoo kacbada nafteeda un loo jeedo maha masjidkaba waa kacbada un waxa loo jeeda uu yahay ilaahay qowlkiisii fawalli wajhaka shadr almasjid alxaraam ruuxii ag joogay masjid iyo meel kale uma jeedsanayo waa kacbada un qibladu inagu dee jihadeedii baan eegaynaa jihun baaba waxaan karayna ay tahay taas oo kale maxay tahay almasjid alxaraam baa la idlaaqay waxaa loo jeedaana kacbada oo keliya bal waa mid kolna waxaa dhacda alkacba wamaa xawlaha min almasjid kacbada iyo wixii ku hareereysanaya masjidkaaba oo ilaahay qowlkiisii subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa almasjid alxaraam waxaaba laba yihi xadiid anas ama anas qowlkii bay kusoo arortay rasuulka ilaahay markaa ay malagyadu u yimaadeen masjidkuu joogay waa kale xadiidkana malaa xadiidna saas saxiixa wax tilmaamaya waabay jireen waana si ahayd inay zamzam ugu maydheen oo halkaa bal haddii la yidhaha meeshan ilaahay yihi asra dee markaa subxana aladi asra bicabdi layla min almasjid alxaraam rasuulka ila halkii laga qaaday ee uu malagii kaba raacay ama buraaqii masjidkay ahayd almasjid alxaraam muxuu noqonayaa waa kacbada waxaa ku hareereysan buu noqonaya lakin way jiraan dee aqwaal ah rasuulka ilaahay beyta umuhani inuu joogay ama shicba abi aalib markaa laga soo qaaday haddii taa la idhaaho macnihii kale uu isu bedelayaayo waa maka guud ahaan dee waa maka meel kaba mida dena uu ka baxsanaa markaa masjidkii min almasjid alxaraamna waa la yihi walow dee malaa markii dambe la keenay bal taasna waa mid oo iyada waxay ku xidhan tahay dabar iyo siday raajax yeeleen haddaan eegno qowlka anasa oo la yidhaha waa dee rasuulka ilaahay masjidka dhexdiisuu joogay almasjid alxaraam imika suuradda waxaa lagu fasirayaa waa maa xawla alkacba ayaa laguba fasiraya taas waa mid e waxa weeyaan qowlka arrinka saddexaad oo bal masalan ah waa in laba idhaaho waa maka dhammaanteed oo ilaahay qowlkiisa subxaanahu watacaala uu yihi latadkuluna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiina masjid alxaraam dee may waa makaa geli doontaan maka o dhan baa lagaba haystay makaa geli doontaan weyo tan bay adigu sa waa ibnu cabdiya tafsiirkiisa uu ku idhaha halkan qasadka badankiisa ama intiisa weyne waa maka wixii loo jeeday bal taasna weeya de waxaaba waxaa kaloo iyadan ta afraadu kaba dhigay in xaramka dhammaantii loo jeedo idlaaqaas kale waana tayrid ahaan way u badan tahay ilaaqaadka ama ilaaqaadkao waxaaba kaba mido takubayn ila aladiina caahadtum cinda almasjid alxaraam cahdigu waa kii xudaybiyu kaba dhacay baa la idhaha waa cahdigii waa xudaybiya xudaybiyana xaramku bay kaba mid ahayd markaa qaybi dee masjidka agtiisii may ahayn oo kale oo ila aladiina caahadtum cinda almasjid alxaraam iyo dalika liman lam yakun ahluhu xaadir lmasjid alxaraam oo ibnu cabaas kuma fasiray alxaram alxaram kuma fasiray bal lafdigu isticmaalaadka kala duwan buu leeyahay ee waana taa aan leenahay san weliba madhabka oo kale iyo ay raajax yeelaan inuu tadciifka ama nawowi saxiixiyo tadciifka uu gaadhayo xaramka oo kale lakin waxaan leenahay bal xataa haddaan idhaahno xaramkii oo dhan baa tadciifkaa leh oo guryihii maka iyo masaajideed iyo dhammaan salaadoon boqolka kun ee salaadood waa lagu helayaa umuuro badan baa jirta oo masjidka kacbada uun mooye meel kale aan laga helayn shaksigu meel kasta ha ku sugnaadee socodkan uu soconayo ilaa kacbadii tegayo masjidkii xaramka ahaa waa mid intaa uu soconaya waa tallaabo tirsan oo hadduu masjidka agtiisa ku tukada aanu lahayn taas waa mid masjidkii bal dee waata culimo kala duwani nadarkan kacbada ay kaba dhigaan cibaado waa arrin ictikaafkii laguba ictikaafaya iyadoo nadarkaasi jiro iyaday u suurto gelayso ruuxu markuu arko dee dadkii dawaafaya inuu dawaafo waana camal aan meel kale lagulaba imanahayn oo kale bal taas oo kale jamaca aada u badan ee dee malyuunka gaadhaya halkan boqol baad la tukan iyo laba boqol baa la tukan salaada uu ruuxu la tukada shaksi way ka fadli badantay tii keliya uu tukaday tu laba la tukadaantii saddex uu la tukadaantii labada way ka fadli badantay xadiis baa taasa markastoo jamci batana ajrigii iyo waa badnaanaya bal markaa waxaa jirta umuuro badan oo aan bal haddii aan idhaahno tadciifku waa wada gaadhaya aan ahayn oo dee ruuxu ayaamaha yaruu jooga inuu ka faa'iidaysto dadkiina lagu tarqiibiyo taas ba bal matalan mudan ee laakiin waxaan leeyahay waa ruux ciddii de halkaasba ama wax la weydiinaya ama qolada ba haba noqtee ama waa su-aal soo noqnoqonayso kollay in badan baan leeyahay wahsi kuba keenta ee bal waxaa jira taasba weeye lafdigan masjid alkacbana waxaan u daliil wa waxaan nidhi wuxuu la mid yuun almasjid alxaraam bal de iyadoo alkacba laba idlaaqo xaramka o dhan loo jeedana qur-aanka waabay kuba timi o hadyan baaliga alkacbati kacbada agteeda laguma gawraco xaramka o dhan ba hadiga lagu gawracaa xaramka o dhan baa maxal ahba waana sida ibnu kahiir iyo soo qaadeen inuu macnuu yahay xaramkii gaadhayo oo hadi kacbada gaadhayo maaha nafs alkacba inuu gaadhayo dee waa xaramkii minaaba lagu gawracaa hadyigii bal haddii cumro u ahaayo hore usii gawracayo dee marwo ahaa lama yidhaahay lakin kacbada maaha waa xaramkii o dhan baa ah meeshii maxalkiisii uu gaadhaya ay tahay taas oo kaleba alkacba oo la idlaaqay oo xaramkii loo jeedaa waa jiraayo bal adigu daliil horta uguma sugna cidan kale ee leh waa waasicin waasiciyey hadalka lagu raajax yeele e bal waxaan leeyahay masaladu iyaduna kolley waa taas hadalkiina waan yar dheereeye lakin bal imaka baabkii aan waday bab bayani an almasjid aladi usis calى taqwa huwa masjid الnabiyi salى اllahu عalيه waslm bاmadina wuxuu baabaysan yahay caddayn la caddeeyo ana almasjida masjidkii aladi masjidkaasoo usisa la asisay la bineeyey cala taqwa ilah ka cabsi huwa masjid الnabiyi salى اllahu عalيه waslm bاmadina inuu yahay macnaa lamasjidun usisa calى taqwa min awali yowmin xaqan taquma fihi waa taa haddaba masjidkaasi inuu kii madiina yahay bal wixii caddaynaya u daliilaha ayuu baabkiisi yahay xadaثna mحamed بn xatim qaal xadaثna yaحya بn سacيidi عan xumayd الkhraad maraynu usoo maray xumayd الkhraad qaal samictu aba سلamة بn cabdالرaحman qaala mara bi waxa isoo maray cabdالرaحman ibn abi سacيidi الkudriy cabdالرaحman ibn abi سacيid الkudri oynu isna hore usoo ogaano nin hiqo taabiciya isoo maray buu abu سlama yihi qaala wuxuu yihi abu سlama qultu lahu waxaan ku idhi kayfa seebaad samicta maqashay abaaka aabbaha ydkuru fi masjidi isagoo sheegaya masjidkii aladi usisa calى taqwa masjidkan calى taqwa lagu fasiray maxaad maqashay aabbaha isagoo ku fasiraya oo kaa masjidkaas ku fasiraya qaala wuxuu yihi markaa cabdالرaحman qaala abi aabbahay baa yidhi dakaltu calى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baan u galay kollay isagiyo nin kale ama nin reer bani khudra iyo nin reer bani camr bn cawfa ayaa isku khilaafay almasjid aladi usisa calى taqwa waa masjidka madiinaya me waa masjidka quba taas baa keentay geridan markaasaan u galay isagoo dumarkiisa barhkood gurigooda ku sugan faqultu waxaan ihi ya rasuul الlahi ayu lmasjidayn aladi usisa calى taqwa labada masjid kee buu yahay ayu lmasjidayn labada masjid waa kee aladi ka usisa calى taqwa kana labada taqwada lagu bineeyey ma masjidka madiina mise waa masjidka quba labadaa masjid keebuu yahay qaala wuxuu ihi abu saciid faakada wuxuu qaaday rasuulka ilaahay kafan sacaba makaf min xasbaa quruurixii dee halkaa uga dhawaa ah fadaraba bihi larda dhulkii dee aqaladii siwiriya wax may lahayne ciiddii bay lahaayeene kii markuu qaado dhulka kuba dhuftay isma qaala wuxuu ihi wa masjidukum hada dee masjidkiina waa ag fadhiyaa gurigiisii oo ku dhegsan buu joogaa waa masjidkii mankan ah weeye limasjid madiina qaala dalika limasjid madiina masjidka madiina isagoo ujeedo hadalkaa yidhi qaala abu salama iyo wuxuu yihi faqultu waxaan idhi abu salama cabdiraxmaan weydiiyey waana cilmigu isagoo aabihiisa kaba maqlay faqultu waxaan ku idhi ashhadu waxaan anigu markhaati ka ahy oon qiraya anii samictu abaaka inaan maqlay aabbaha haakadaa yadkuru aabbaha inaan taa ka maqlay aniguna isagoo saa u sheegaya malaa dee ta'kiid iyo istihbaat bay ahayd aniguna waan ka maqlay aabbaha isagoo arrinka saas ama xadiidkan u sheegaya وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي قال سعيد أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد وحميد الخراطي عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد إسوكم صادر رواية إسلام حاتم بن إسماعيل حميد كبوريي طهرنا يحيى بن سعيد بكبورني القطان حميد كبورني لكن muu sheegina dee waana kan isba sheegay riwaayada hore inooguma sugnayd inuu isna abu saciid uu kaba maqlay bal xadiidku wuxuu sariix ku yahay masjidkan taqwada lagu dhisay ee qur-aanka ilaahay kuba sheegay inuu yahay masjidkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaanuna uu leeyahay rasuulka ilaahay ciidan uu qaado dhulka sidaa ugu dhuftay waa xeel dheeraan uu cadayntii un kuba xeel dheeraanaya si uu caddeeyo inuu masjidkiisa iyo bal taasba weeyo xadiidku taas uu yahay waana xadiidkaas saxiixa inooba sugan kollayna in badan oo ahlucilmiga kaba mida oo saxaabada qaarkood iyo salafka ama taabiciintigii iyo ay kaba mid yihiin waxaabay kuba tagaan inuu masjidu quba uu yahay waxaana laba socotay lamasjid mustacla taqa min awali yowmina xaqa an taquma fiih fiihi rijaalu yuxibuuna an yatadaharuu waxaana abi daud sanad saxiixa kuba sugan in dee bal xadiidkaa uu ku yimid nazalat fi ahli quba reer quba ayay kuma soo degtay oo dee markaa kuwa waxaa ku sugan rag doonaya jecel inay dahaaro qaataan reer qubay kuma soo degtay bal adigu waxa weeyaan waa taase laakiin kollay labada masjid ba rasuulka ilaahay baa mid dee ha bilaabo midna isagoo haba dhameeyo in badanna hakii uu laazimay ee markii dambena uu kuba wafaaday haba noqotay horta mid kastaaba ee taqwo waa lagu bineeyey taqwo waa lagu bineeye aayaddan keebaa maqsuuda kollay in badan oo mufasiriinta iyo dee culimada intooda badan waxaabay kaba dhigaan quba in adigu waxa weeyaan taasba in masjidkii uu yahay laakiin xadiidkani dee taas buu inooguya ayuu wuxuu ku cadyahayba masjidkan loo jeeda inuu yahay masjidkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kale si shawkani yidhahan dee xadiidkan صaxiixa aqwaashii ama صaxaaba ay yidhaaheen ama dad kale ay yidhaaheen ma qaabilayso walow dee tanaafi weyniba aana kaba dhexan mid kastaaba uu yahay lakiin magacan keebaa leh ka loo jeedaa keebuu yahay arrintuu noqonaysa kana taqwa waa lagu bineeye kana taqwa waa lagu bineeye bal xadiidku tu inoo keenaya waa inuu yahay masjidka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh walow aayadda inteeda dambe fi rijaal yuxibuuna an yatadaharu iyo sabu nuzuulkeeda iyo taasi ay keenaysa ay raajix yeelaysaba inuu masjidka quba yahay fadligiisna ooba kan inoo soo socdaan baabu fadli masjidi qubaa ama qubaa-in labadaba way ku dadiyaan iyo fadli salaati fihi wa ziyaaratihi bal masjidka quba fadliga uu leeyahay iyo salaada isaga lagu tukadaa fadliga ay leedahay booqashada iyo ziyaarada la ziyaarto dee kol haddii la ziyaaranayana salaadii waa lagu tukanayaaye xadaثna abu jacfari axmed bn maniici qala xadaثna ismaaعiil bn ibrahim qala xadaثna ayub can naafici can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam kana wuxuu yazuuru mid ziyaarta qubaa-an waa iyadoo la tadkiiriyo markaas aynu iska tanwiinsano haddii la ta'niisinayo waxa weeyaan un fatxan ku kaaftoomaynaa kana yazuuru qubaan raakiban xaalu yahay wamaasheer oo rasuulka ilaahay quba waa tegi jiray kollay toddobaad kastaba mala waa tegi jiray maalinta sabtee sida inoo soo socota isagoo wax fuushanaya isagoo lugeynayaba ee waana tahay ilaa imakadan xujaajku markaa ama dadkaa zuwaartii markay tagaan madiina ay ziyaartaan ee dee waxa weeyaan masjidkii ay tagaan ay kuna tukadaan وxadثna abu bكr بن abي شhaybة qal xadثna cabdاللahi بn نmayri وabu usamة عan cubaydالlahi xa وxadثna mحamed بn cabdالlahi بn نmayri qal xadثna abi qal xadثna cubaydالlahi عan naafici عan iبni cmara qal anahu qaal kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم yaأtii masjida qubaain waa markaa aan sarfino masjidka quba ayuu iman jiray raakiban xaalu yahay wamaashin fayusalii fii ragcatayn marka uu yimaado muxuu samayn jiray laba ragcadood buu ku tukan jiray qaala abubakr fii riwaayatihi qaala bnu numayrin fayusalii fii ragcatayn macnaa abubakr bn abi shayba iyo moxamed ibn cabdillahi bn numayr labaduba waa sheekada muslim ee xadiidka abubakr bn abi shayba cabdillahi bn numayr iyo abu usaamu ka wada wariyey moxamed ibn cabdillahi bn numayrna aabihibuu ka wariyey xagga sanadken todobana waa cubaydullahi ibn cumar ibn xafs oo waa intii dambe waa islaba mid marka wuxuu leeyahy abubakr isagu riwaayadiisii laba sheekh buu lahayo cabdillahi ibnu numayr iyo abu usame fa yusalli fii ragcatayni riwaayada ibnu numayr buu kaba dhigay si wuxuu abu usama ku kaaftoomay uun kaana ya'ti masla quba'in raakiban wamashiyan fa yusalli fii ragcatayni waa ziyaado riwaayadan ibnu numayr iyada kuma sugnayd وxadثna mحamed بن المثنى qال xadثna yaحyى qال xadثna عubayd الlahi qال أخbarnii نaafiع عan بn cmra أna rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم kana yأtي qubاءa raakibا وmaashiya وxadثnii abu mcmin الraqaشhi raqaashiyu زayd بn يزيد الثqaفiyu baصriyu ثiqa waa nin reer basro ثiqaa kitaabka kitaab اlimaanna waan kuba soo maray qala xadثna khaalid yعni بn الxاariث عan بn cajlana waa mحamed بn cajlana isna hore ay noo soo horeysay waaba markaas kolley waa nin adigu saduuq ah axaadiista abu hurayra ayaa waxay idhahaan way iskaga darsanto dee yar ikhtilaad baa xaggaa kaba dhacay axaadiista abi hurayra un bay idhaaheen can naaficin can ibni cumara can inabiyi sala allahu alay wasalam bimithli xadiidi yaxya alqadaan yaxya alqadaan xadiidkiisii makaan kaba soo baxnay waayo maxamed ibnu musana yaxyuhu kaba warinaya yaxya alqadaana lakiin xadiidku waa xadiid cubaydullahi وxadثna yaحyى بن yaحyى qال qarأtu عlى maliki عan cabdالlahi بni dinaari عan cabdالlahi بni cmr ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم kana yأti qubاn raakiba وmaashiya وxadثna yaحyى بن أyuba وqtaybaة وبن xujri qal بن أyuba xadثna ismاعيل بn jaعfari qal أخbaranii cabdالlahi بn dinaari أnahu samica cabdالlahi بn cmra yqul kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه وsلم yأti qubاn raakiba وmaashiya waa lafdigii iyo cibaaradii hore وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna سفyان بن عyynة عن cabdاللahi بn dinaar أن بنa cmra kana yأtي qubاءa kula sabtin eg ina cmar wuxuu iman jiray masjidkaa quba maalin kastoo sabtiya ah toddobaad kastoo maalinta sabtiu imanayay وakana yqul ra'ytu النabiya slى الlahu عalيه وsلم waxaan arkay rasuulka ilaah yأtihi masjidkan imanaya kula sabtin sabti kastaba ayuu imanayay وxadثna بن abي cmr qal xadثna سfyاn عan cabdالlahi بn dinaari عan cabdالlahi بn cmra أna rasuul الlahi slى الlahu عalيه وsلم kana yأtي qubاn yaعni kula sabtin kana yأtii raakiba وmaashiyan qaala بnu dinaari wuxuu yihi وakana بnu cmra yafcalhu cabdالlahi بnu dinaar baa yihi ina cmar saasuu isaba samayn jiray isagoo rasuulka ilaahay kuba dayanaya وxadثnي cabdالlahi بn hashimi qal xadثna wakiic عan سfyاn cabdالlahi بn hashim بn xayaan waa nin ثiqa oo qolooyinkii atbaacu taabiciintii la kulmay adigu raggoodii yaryaraad maha kuwoodii waaweynaa ee waa kuwa adiguba markaa la kulmay adigu waa ayuunbu kuwoodii ugu horreeyuu yahay laakiin raggaas baaba dee si kale waaweynaa kitaabka muslim unbuu riwaayo ku leeyahay horeynu usoo maray laakiin kutubta shantae kale wax riwaayo ah kuma laha muslim baa la gooni noqday waa nin istiqaah can sufyaana waa tawri sufyaankani can ibni dinaarin bihada isnaadi walam yadkur ma sheegin eg sufyaankii hore ibnu abi cumar ka warinaya waa sufyaan ibnu cuyeyne ibnu abi cumar sufyaan thawri kama wariyo ka dambe ka ka warinayaan waa sufyaan thawri labadooduba cabdillahi ibnu dinaar bay wax ka wada warinayaan bihada isnaadi walam yadkur kula sabtin sabti kasta ma sheegin bal baabku waa inoo dhamaaday waxaa xadiidkan inooguba sugan masjid qubaana dee ninkii tegayba waa arkay eh fadliga uu leeyahay masjidkaasi waa rasuulka ilaahay markii uu yimi ba halkii uu masjidkii ugu horreeyay uu dhagaxa dhigay masjidkaas salaada lagu tukado iyo ziyaaraddan la soo siyaaranaya fadliga ay leedahay markaa hadduu ruuxu ku yimaado isagoo fuushaniyo wax iyo hadduu soo lugeeyaba u lugeeyaba arrinta kale inooguma sugana waxa sheekhu tilmaamayaana rasuulka ilaahay maalin weeye laba ragcadoodna uu tukanayo salaada sunnuhu habeenkiiyo maalintiiba sida mudan ee fadliga badan laba laba in lagaba dhigo weeye waana masale inoo horreysay xagga marka la eego maalintii sabti inuu ziyaaranayay bal haddii ayaamaha qaarkood camal khayra lagu khaas yeelo wax nahyo sharcigu uu nahye aanu jirin waayo jumcada in soom lagu khaas yeelo maalinteedii habeenkeedii qiyaam lagu khaas yeelo nahyi aynu sooban raa jira nahyi sharcigina aanu jirin oo sharcigu isuba loo diiday bal taas inaan basi kuba sugnayna xadiidka way nooguba sugan tahay bal waayo waa kan rasuulka ilaahay maalintan buu ziyaaro ku khaas yeelay adigu bal fadliga mas iyo waa inooguba sugan yahay kolley waxaana dee halkan inuu rasuulka ilaahay ziyaaranayay dee fadligiisan kaba qaadanay laakiin fadli khaasa oo axaadiisa inoogu suganay ma jirta lakin maxaa jira dee rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh axaadiis kale oon kitaabka inoogu sugnayn inuu sheegay ruuxa dee intuu dahaaro qaatay masjidkaa tagay ku tukada laba ragcadood cumro kale inay unoqonayso cumro oo kale inay u tahay waa fadli weyn weeye ruuxa intuu dahaaro qaatay tegay masjidkaas ku tukaday bal waxa weeye inay noqonayso cumro oo kale fadligeed cumro kama gudayste lakiin fadligii cumro ay gelaysa allah subxaana watacaala acla aclam bal in sha allahu tacaala sidaan sheegnay kolley casharku waa inoo joogayaa dee ilaah baana mahad